wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kormeer indhaindhayn ah ku tegay deegaanka bilicsan oo dhanka galbeedka xiga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose deegaanka bilicsan oo ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo barakacayaal ah kuwaasoo wajahaya xaalado bini-aadanimo oo daran ayaan haysan adeegyada aas-aasiga ah sida goobaha caafimaadka waxbarasho cunto iyo biyo toona ugu horeyn gudoomiyaha deegaanka bilicsan cabdirasaaq cabaas ayaa ka warbixiyey xaaladaha ay wajahayaan dadka deegaankaasi runtii waxaa farxad goonin oo ah maanta xildhibaankii jubbaland ee ugu horreeyey ee noo yimaado iyo wasiirkii jubbaland ugu horreeyey ee noo yimaado waxaa nasiib u noqday oo nasiib u yeeshay inuu noo yimaado wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka wasiir cabdiraxmaan maxamed axmed iyo xildhibaan riyaaq cabdi xasan runtii waa waxay noo noqon doonaan insha allah dad aan runtii si gooni ah aan niyadda ugu hayno waayo dowladdii jubbaland waa markii koowaad oo aan noo soo gaarto waay hadday noqon lahayd wasiir iyo hadday noqon lahayd xildhibaan xafiisyaha inta badan waa ugu tagnaa laakiin wax fadhigana noogu yimaado waa markii koowaad marka aad baan runtii ugu mahad celinaynaa dadkan aad arkaysaan ee ku soo barakacay deegaanka bilicsan dhanka kale xildhibaan riyaaq cabdi xasan oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta booqday deegaanka ayaa ka warbixiyey safarkooda iyo waxa uu daaran yahay runtii aniga iyo wasiirka waxaan u soconnay cabasho badan oo guddoomiyaha ka timid oo ah dad meesha aad u fara badan ay soo degeen inaan indhaha annaga ku soo aragno oon soo xaqiiqsanno oo aan wixii meesha ka jira aan soo aragno wasiirku waa wasiirkii gargaarka iyo maarinta masiibooyinka howlahaasoo dhan ninkii qaban lahaa waa kan maanta xaqiiqa markii laga hadlahayo waayo reer jubbaland meel loo dhaafa ma leh dadkan waxtarkiisa raashinkiisa biyihiisa wasiirkii u qaabilsanaa waa kan nala jooga wasiirka biyaha iyo wasiirka caafimaadka maqan iyo wasiirka waxbarashada iyagana waan keenaynaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo waxaan u nihin maanta dhibaatadan haysata inaan soo aragno idin waraysanno idinla joogno idin aragno waan u jeednaa marka inaynaan maanta haysanin hooy iyo biyo iyo raashintoona inaan haysanin waxaan garan karnaa qofka biniaadamka ilmo yar baa la wataa waan aragnaa waxaa laga yaabaa ilmaha yarkaa xalay inay dhexeen sababta hadday raashin haystaanba biyo ku karsadaan ma leh qayladhaanta runtii waanu gudbinaynaa haddii ilahay yidhahdo sida ugu dhaqsaa badan baana wax laydinka qabanayaa ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa dhankiisa ka hadlay xaaladaha bini-aadamnimo ee ka jira deegaanka waxa uuna wasaaradaha waxbarashada caafimaadka iyo biyaha ugu baaqay inay soo garab istaagaan dadka deegaanka bilicsan si aanu taa uga jawaabnaano inay ku nimid inaanu ogaano oonu aragno oonu waxa weeye qiimayno xaaladda iyo baahida meeshan ka jirta way noo muuqataa waxaana runtii filaynin waan dad badan oo kismaayo jooga aysan suuraysanaynin yaa noo muuqda oo nooga muuqda halkani reer bilicsan waan naqaanaa waan garanaynaa dadka deggan waan imani jiray anigoo waan garanayaa dadka yimid na way ii muuqdaan wejigooda waan soo kala saari karaa dadkani waa dadkii soo barakacay sidaa guddoomiyuhu sheegay odayaashii hadlayna ay sheegeen in dad ka badan siddeed boqol oo qoys ka badan oo soo barakacay ay meeshan yimaadeen way noo muuqataa indhahana aana ku aragnaa waanayna la qaybsanaynaa dhibaatada waanayna la wadaagaynaa waanu ka xunnahay waana ka bixi doonnaa insha allahu tacala hadii alla idmo ilaahay subxaanah wa tacaala baa mahad iska leh wax kastoo dhacaya qadartiisa ku dhacayaan cadow